in dowladda dhexe waaye dowladda dhexe aan xoojinay dowlad dhexe oo xoog badan oo dadka cadaadis hadday shalay jiri jirtay maanta ma jirayso ilaahay idinkas laakiin haybadeenni sharafteenni waxa naga dhexeeyo dhan badaheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dhexay ku xiran yihiin ma ku xirna dowlad goboleedna kuma xirna qabiilna kuma xirna koox gaara oo magac gaaralana kuma xirna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhaliilo in la isisaxo in tala la isii siiyo waa arrin saxa waay waa soo dhaweynaynaa laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos laisu soo jiidaan sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay ka harinaan leenaha qof walbo la dhaqaaq waa dalkaagi waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimo badan waa dal qani ah waa dal maxaan ku ihahday khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaan siyaasadda ka heshiinayno dowlad ka yeelanayn khayraadkaas ma arkayna gacantaa noo hoosanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii annagoon waxba ku haysanin inaan dowlad yeelano siyaasad badan yeelano amnigeena sugno nidaam dowladeedoo lagu kalsoon yahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoon yahay caalamkuna ku kalsoon yahay aamini kara aan la numaado waa midda keliya ee qaninimadeedu aan ku heli karno tanazul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaabaha qaarkood ee horay inoo soo maray ee duugada xanuun kale tiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karno aan ka dulqaadano si dirida fiican iyo qaninimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno masaxadiisa aan u gaarno dadka soomaaliyed intaas ugu xiran tahay aada iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaya uguna celcelinaya in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aad aa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo umaadsanyahay mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo coddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad dambe waxay waan kaaga mahad celinaynaa ogolaasha aada ogolaatay inaad timaado barnaamijka isla markaana aad dadka la hadasho ay kusoo weydiiyaan guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal barnaamijkii kulanka toddobaadka inta aan toddobaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaani cabdulaahi cabas iyo caqoyare farsamada t v-ga waxa uu ah injineer ku-aad muxudiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda faad cabdigaas dhammaanteed oo isku duuban intaan barnaamijka lamada kun doono toddobaadka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo yaa ilaa maanta lagu jiraa dowlad waana loo dhisi waayey taasaa daliil u ah dalka inuu isbidisa anaga na saaran tahay dowlad annaga aan dhisana ko markii aan baahi iyo maxaa ku raadaay duruufa inuusan caalamku raashin loo keeno waad garanaysaan i c r c w s b hay-adihii yani boqol baaburo iskama socoto raashin ku raran yahay dadka siinay waagii aan gaajada u dhimanayna waa intay kartay waay darra markay nagu dhacday ciidamadahaasaa jooga maanta waad arkaysaan ayagoo boqolaal inay dhimanayaan u dhimanayaan dalkan soomaaliya iyo midkaa xumaaday ee argagixisada ah inay dalka ka qorayaan waa waxay noo qaban karaan ciidan deedan u baahnaha nala sii maanta haddaan dhahno waa waa nala siinaya laakiin halka mid oo caalamku aanu noo qaban karin waa ku celinaya waa ku celinaya waa ku celinaya halka mid oo caalamku noo qaban karin waa siyaasadda inaan soojiyo oo dalka siyaasad fiican iyo maamul hufan oo dowladnimo dalka inaan u yeelno waa arrin soomaalida oo keliya ay samayn karto waay in nala soo farageliyo arrintaana lagu khasbana mash waa shaqayn weysa hore usoo shaqayn weysa inaan intaan isqabqabsanno caalamka la soo farageliyo oo siyaasadda inuu nala toosiyo caalamka isku dayo oo nala toosiyo isku dayo hore usoo day waa shaqayn weyne annagayna sugi maanta meesha aan maraynane tallaabada horumarkaan maanta naga muuqatana annagaa ku gaarno inaan hoos intaan u degno qabkeenna meel dhiganno oo maamul goboleed u degno qabiilka reer jufahebel la u degno mid walba la fadhiisanno maxay kula tahay sidaan aan dhahno waayo waxaan maanta meesha ku joogo waanan wadayna arrintaas inaan mar walba jirno qabyadaha dowladnimada wadar ogol in loo raadiyo intiba la heli karo waa ay suurtagal tahay markii la heli waayo go-aanna waa la gaarayaa go-aan la-aan lama ahaanayo wadar ogolaan weyne see yeelna maya ma la dhahayo go-aanaa la gaaraa waana la socona ila laakiin mar walba waxaan rabnaa dadkeenna annagoo iswadano isla soconno ee inteenna badan in aan go-aanna gaarno aan hore u soconaan rabnaa marka dadka soomaaliyed waxaan leehay burbagandada sida aayadda dowladda lagu haayo maamul goboleedyada lagu haayo siyaasiyiinta lagu haayo dadka hoggaanka lagu haayo waxaasina ma saacidayaan hala joojiyo wiilasha dhallinyarada ah ee duruufaha aad aragtay dalkan ku sugan intoodii dhibaataysnayd aan leenahay seen dhibaatada ugu soo saarna kuwoodii wax bartayna inay laabtoob meel isla fadhiisaan dowladda dacaayadayaan dowladda gobol hebel dacaayadayaan sarkaal hebel dacaayadayaan wasiir hebel dacaayadayaan macquul maaha dalkeenna waxa yarka a noo qabsoomay markaan weyneyno oo ay nala weynaadaan yaa wax dhiman ay noo qabsoomayaan laakiin mar walba zero inaan joogno haddaan ka shaqo oo inaan zero joogno iyo waxa wax ugu fiican inaan haysano wax u dhexeeyan waa koraynaa waa koraynaa zero waa soo tagnay meel dhexaan maraynaa bakeerigu nus waa ebri nus waa buuxaani doodii aheed oo kale waa bakeerigu nusoo buuxaan leena nusaa ka dhiman nus ka dhimanna waa ku dirina siyaasadda tanajul badan ha laga sameeyo dulqaad badan ha laga sameeyo cabsida ha la iska daayo shakiga aan yarayno aan fursado bixinno siyaasadeed hoggaanka jooga meel kasta heer dowlad goboleed iyo heer qaran inta ka dhexleh ee nooc walba leh fursado aan siino waktiga ay joogaan ay wax ku qabtaan hadday ku qabtaanaan ugu badnin hanoo joogin haddaan ugu bogi waynana ku kala aan berri keensano berri maantay ka fiican tahay mar walba leen siyaasadda arrinteeda dadka soomaalida yaanay dayaalsanin siyaasad qabiil leeyahay nooma shaqaynay siyaasad koox gaara ay leedahay nooma shaqaynay dalkan waxaa caam ku ahaa mar walba mas madaxaa laga dilaa in la yidhaha masalan madaxtooyada madaxweynaha waxa ka agdhow ra-iisal wasaaraha dadka u dhow baarlamaanka guddoonkiisa in mar walba la barobagaamo oo la beero magacyo kala duwan loo bixiyo arinjan mar la yidhaha aala sheekh mar la yidhaha danjiriis mar la yidhaha berri walax kalaa la dhahaa waxaasoo dhan aniga waxaan u aqoonsana inay yihiin wax lagula diridaayo dowladnimada soomaaliya mas madaxaa laga dilaa marka dowladnimada meesha ugu sarraysa madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo marka la weerarayo la dacaayadaynayo la caynayo waxa waaye macno darayn waayo waa soo joognay waktigeenniyaan joognaa waan dhammaysanaynaa kuwo kalaa imaan doono kuwo sii kalaa imaan doono kuwo kalaa imaan doono dowladnimada soomaaliya wakti dheer iyo wado dheer u baahan tahay isbedello isdaba joogjoogo iyo hoggaan kala duduwan ayaa dalka ka imaan doona dadka iska yimaada dalka ka haysa karo oo dictatoriyad noqon karo soomaaliya waa ka dhammaatay dhaqankaas ma soo noqon karo laakiin maalinba mid ka yimaado haddaanan garab istaagin oo aanan hore u riixin oo aanan kaalmaynin maalin walba kow ka soo bilaab maalin walba meel cidlaa joog maalin walba mid walba dad soomaaliya oo fiican oo dowladnimo rabo karaamo iyo muxuu ahaaye ixtiraam leh ayaa dalkan jooga dad sharaf lahaa jooga dad mas-uuliyadda ay dhibayso xilka u dhibayaa jooga dadka mas-uuliyadda joogana dad fiican waayo fursad hala siiyo dadka soomaaliya fursad siyaa hoggaanka siyaasadda dhexdiisa fursad ha isi siiyo ha isu ogolaado asaga aniga dardaaranka ugu dambeeya aan leeya waxaa waaye xoogga aan isugu geyn arrimaha siyaasadda wax amni ma heli karno horumar ma heli karno nooma hagaagi karto fursad aan tusino dowladda dhexe ha la xoojiyo si dalkao dhan oo u xego dowlad goboleed meel ku taalo si kasta u qorxoonaato bedelkii soomaaliya ma noqon karto laakiin deegaankaasay wax badan u qabatay ama u qaban karta ama u qaban doonto laakiin soomaalida waxa wada gaaraya dowladda dhexe waayo dowladda dhexe aan xoojino dowlad dhexe oo xoog badan dadka cadaadis hadday shalay jiri jirtay maanta ma jirayso ilaahay idinka laakiin haybadeenni sharafteenni waxaa naga dhexeeyo dhan badaheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dhexay ku xiran yihiin ma ku xirna dowlad goboleedna kuma xirna qabiilna kuma xirna koox gaara oo magac gaaralena kuma xirna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhaliilo in la isisaxo in tala la isii siiyo waa arrin saxa waay waa soo dhaweynayna laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos laysu soo jiidaa sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay waa ka harinaan lena qof walboo la dhaqaaq waa dalkaani waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimo badan waa dal qani ah waa dal maxaan ku ihahda khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaan siyaasadda ka heshiinaynin dowlad ka yeelanayn khayraadkaas ma arkayna gacantaa noo hoorsanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii annagoo waxba ku haysan inaan dowlad yeelano siyaasad degan yeelano amnigeena sugno nidaam dowladeedoo lagu kalsoonyahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoonyahay caalamkuna ku kalsoonyahay oo aamini kara aan la nimaado waa midda keliya ee qaninimadeedu aan ku heli karno tanajul hala tanajul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaalaha qaarkood ee horey inoo soo maray ee buugada xanuun kale hiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karno aan ka dulqaadano si gurida fiican iyo qaniimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno maslaxadiisa aan u gaarno dadka soomaaliyeed intaas ay ugu xiran tahay aada iyo aad ayaan ugu dhiirigelinayaa uguna celcelinayaa in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aad aa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي ومعته مدن مدحين حسن شيخ محمود لحين أدي من الدفار الصومالية وأصوات كان مرتك وها برامج كان كل كسدوات كإرادة من شيء تلبيش كخلق الصومالية مر لواد مرس دحاد يمر أصوات دمنا مثلا من خلالنا أدلنا أقلاشا عد أقلاتي إن أدتين ما دو برامج كان فمر كان عددك الله هو شرع حصول ويديا guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal barnaamijkii kulanka socodka inta aan toddobaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaani cabdulaahi calas iyo cakweere farsamada t v-ga waxa uu ahaa injineer ku-aad muxudiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda faad cabdigaas dhammaanteed oo isku duuban intaan barnaamijka lamada kulmi doona suwarka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo yaa ilaa maanta lagu jiraa dowlad waa naloo isi waayey taasaa daliil u ah dalka in muslimiinta annagana saaran tahay dowlad annaga aan dhisan ko markii aan baahi iyo maxaa ku yaalaa gruubka inusaan caalamku raashin loo keenay waad garanaysaan i c r c w s d hay-adihii yani boqol baabuur oo islama socotoo raashin ku raran yahay dadka siinay waagii aan gaajada u dhimanaynay waa adduunya waa intay kastay waay dara markay nagu dhacday ciidamadaasaa jooga maanta waad arkaysaan ayagoo boqolaal inay dhimanayaan u dhimanayaan dalkan soomaaliya iyo midkaa kumaaday ee argagixisada ah inay dalka ka xorayaan waa waxay noo qaban karaan ciidan meedan u baahanaana la sii maanta haddaan dhahno waa waana la siinaya laakiin halka mid oo caalamku aanu noo qaban karin waa ku celinaya waa ku celinaya waa ku celinaya halka mid oo caalamku noo qaban karin waa siyaasadda inaan toosino oo dalka siyaasad fiican iyo maamul hufan oo dowladnimo dalka inaan u yeelno waa arrin soomaalida oo keliya ay samayn karto waay in nala soo farageliyo arrintaana lagu khasbana mash waa shaqayn weysa hore usoo shaqayn weysa inaan intaan isqabqabsanno caalamka uu soo farageliyo oo siyaasadda inuu nala toosiyo caalamka isku dayo oo noo toosiyo isku dayo hore usoo dhawaa shaqayn weyne annagayna sugay maanta meesha aan maraynana tallaabada horumarkaan maanta naga muuqatana annagaa ku gaarno inaan hoos intaan u degno qabkeenna meel dhiganno maamul goboleed u degno qabiilka reer jufayaba la yidhaha u degno mid walba la fadhiisanno maxay kula tahay sidaan aan dhahno waayo waxaan maanta meesha ku joog waanan wadaynaa arrintaas inaan mar walba jirno qabyadaha dowladnimada wada ogol in loo raadiyo intiiba la heli karo waa ay suurtagal tahay markii la heli waayo go-aanna waa la gaarayaa go-aan la-aan lama ahaanayo wada ogolaan weyne see yeelna maya ma la dhahayo go-aana la gaara waana la socona ina laakiin mar walba waxaan rabnaa dadkeenna anagoo iswadano isla soconno ee inteenna badan in aan go-aan la gaarno aan hore u soconaan rabnaa marka dadka soomaaliyed waxaan leehay propagandada dacaayadda dowladda lagu haayo maamul goboleedyada lagu haayo siyaasiyiinta lagu haayo dadka hogaanka lagu haayo waxaasina masaacidayaan hala joojiyo wiilasha dhalinyarada ah ee duruufaha aad aragtay dalkan ku sugan intoodii dhibaataysnayd aan leenahay seen dhibaatada uga soo saarna kuwoodii waxbartayna inay laptob meel inta la fadhiisaan dowladda dacaayadayaan dowladda gobol hebel dacaayadayaan sarkaal hebel dacaayadayaan wasiir hebel dacaayadayaan macquul maaha dalkeenna waxa yarka aan noo qabsoomay markaan weyneyno oo ay nala weynaadaan yaa wax dhiman ay noo qabsoomayaan laakiin mar walba zero inaan joogno haddaan ka shaqo oo inaan zero joogno iyo waxa wax ugu fiican inaan haysano wax u dhexeeyaanayo waa koraynaa waa koraynaa zerood waa soo tagnaa meel dhexaan maraynaa bakeerigu nus waa eber nus waa buuxaani dooda eeba karowa bakeerigu nusoo buuxaahan leenahay nusaa ka dhima nus ka dhima madaxdayna siyaasadda tanazul badan ha laga sameeyo dulqaad badan ha laga sameeyo cabsida ha la iska daayo shakiga aan yarayno aan fursado bixinno siyaasadeed hogaanka joogaan meel kasta reer dowlad goboleed iyo heer qaran inta ka dhexleh ee nooc walba leh fursado aan siino waktiga ay joogaan ay wax ku qabtaan hadday ku qabtaanoon ugu badnin ha noo joogin haddaan ugu bogi waynana ku kala aan berri keensano berri maantay ka fiican tahay mar walba dheen siyaasadda arrinteeda dadka soomaalida yaanay dhayalsanin siyaasad qabiil leeyahay maama shaqaynay siyaasad koox gaara ay leedahay maama shaqaynay dalkan waxaa caam ku ahaa mar walba mas madaxaa laga dilaa in la yidhaha masalan madaxtooyada madaxweynaha waxa ka agdhow ra-iisul wasaaraha dadka u dhow baarlamaanka guddoonkiisa in la mar walba la brobogaamo oo la beero magacyo kala duwan loo bixiyo aarinjan mar la yidhaha aala sheekh mar la yidhaha damjadiid mar la yidhaha berri walax kalaa la dhahaa waxaasoo dhan aniga waxaan u aqoonsanaya inay yihiin wax lagula diriraayo dowladnimada soomaaliya mar madaxaa laga dilaa marka dowladnimada meesha ugu sarraysa madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo marka la weeraraayo la dacaayadaynayo la caynayo waxa waaye macno darrayn waayo waa soo joognay waktigeenniyaan joognaa waan dhammaysanaynaa kuwo kalaa imaan doono kuwo sii kalaa imaan doono kuwo kalaa imaan doono dowladnimada soomaaliya wakti dheer iyo waddo dheer u baahan tahay isbedello isdaba joogdoogo iyo hoggaan kala duduwan ayaa dalka ka imaan doona dadka iska yimaada dalka iska haysa karo oo dictatoriyad noqon karo soomaaliya waa ka dhammaatay dhaqankaas ma soo noqon karo laakiin maalinba mid ka yimaado haddaanan garab istaagin oo aanan hore u riixin oo aanan kaalmaynin maalin walba kow ka soo bilaab maalin walba meel cidlaa joog maalin walba mid walba dad soomaaliya oo fiican oo dowladnimo rabo karaamo iyo muxuu ahaaye ixtiraam leh ayaa dalkan jooga dad sharaf lahaa jooga dad mas-uuliyadda ay dhibayso xilka u dhibayaa jooga dadka mas-uuliyadda joogana dad fiican waayo fursad hala siiyo dadka soomaaliya fursad siiyaan hogaanka siyaasadda dhexdiisa fursad ha isi siiyo ha isu ogolaado asiga aniga dardaaranka ugu dambeeya aan leeya waxaa waaye xoogga aan isu geyn arrimaha siyaasadda wax amni ma heli karno horumar ma heli karno nooma hagaagi karto fursad aan isi siino dowladda dhexe ha la xoojiyo si dalkao dhan oo u xego dowlad goboleed meel ku taallo si kastay u qorxonaato bedelkii soomaaliya ma noqon karto laakiin deegaankaasi wax badan u qabatay ama u qaban karta ama u qaban doonta laakiin soomaalida waxa wada gaaraya dowladda dhexe waaye dowladda dhexe aan xoojina dowlad dhexe oo xoog badanoo dadka cadaadisa hadday shala jiri jirtay maanta ma jirayso ilaahay idinka laakiin haybadeenni sharabteenni waxa naga dhexeeyo dhan badaheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dhexey ku xiran yihiin ma ku xidhna dowlad goboleedna kuma xidhna qabiilna kuma xidhna koox gaara oo magac gaara lena kuma xidhna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhaliilo in la isisaxo in tala la issii siiyo waa arrin saxa waayo waa soo dhaweynayna laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos laysu soo jiidaa sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay ha ka harinaan leynaa qof walba la dhaqaaq waa dalkaani waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimo badan waa dal qani ah waa dal maxaanku ihahda khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaan siyaasadda ka heshiinayno dowlad ka yeelanayn khayraadkaas ma arkayna gacanta noo hoosanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii annagoon waxba ku haysan inaan dowlad yeelano siyaasad degan yeelano amnigeena sugno nidaam dowladeedoo lagu kalsoonyahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoonyahay caalamkuna ku kalsoonyahay oo aamini kara aan la nimaado waa midda keliya ee haninimadeenu aan ku heli karno tanajul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaabaha qaarkood ee horey inoo soo maray ee duugada xanuunka leh hiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karna aan ka dulqaadano si dirida fiican iyo qaniimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno masaxadiisa aan u gaarno dadka soomaaliyed intaas ay u xiran tahay aada iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaya uguna celcelinayaa in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aad aa umaadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي وماسيه مدنى مدحين حسن شيخ محمود لحين أجمع الدكتور الكسومالية وأسوات كان مرتك وها برامج كا كل كسوات كإرادة مؤمشة يتدبيش كغرق الصوماليات mar labaad mar saddexaad iyo marafada dubnana xeegan karen aad celinaynaa ogolaasha aada ogolaatay inaad timaado barnaamij kasta markaana dadka la hadasha wax kusoo weydiiyaan guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal barnaamijkii kulanka sooaadka inta aan toddobaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaami cabdulaahi cabasi cakweere farsamada t v-ga waxa uu ah injineer su-aad muxidiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda faad cabdigaas dhammaanteeda isku duwan intaan barnaamijka lamada ku kulmi doono sooaadka dambe waxaan idin leenahay nabadgeliya yaa ilaa maanta lagu jiraa dowlad waa nabad usi waaye taasaa daliil u ah dalka in muslimiinta anaguna saaran tahay dowlad annaga aan dhisano ko markii aan baahi iyo maxaa ku yaaday gruufa inuusan caalamka raashin noo keenay waad garanaysaan i c r c w s b hay-adihii yani boqol baaburo islama socoto raashin ku raran yahay dadka siinay waagii aan gaajada u dhimanayna waa intay kartay waay daro markay nagu dhacday ciidamadaasaa jooga maanta waad arkaysaan ayagoo boqolaal inay dhimanayaan u dhimanayaan dalkan soomaaliya iyo midkaa kumaaday ee argagixisada ah inay dalka ka xorayaan waa waxay noo qaban karaan ciidan baydan u baahnaha nala sii maanta haddaan dhahno waa waa nala siinaya laakiin halka mid oo caalamku aanu noo qaban karin waa ku celinaya waa ku celinaya waa ku celinaya halka mid oo caalamku noo qaban karin waa siyaasadda inaan foojiyo oo dalka siyaasad fiican iyo maamul hufan oo dowladnimo dalka inaan u yeelno waa arrin soomaalida oo keliya ay samayn karto waay in nala soo farageliyo arrintaana lagu khasbana mash waa shaqayn weysa hore isu shaqayn weyne inaan intaan isqabqabsanno caalamka uu soo farageliyo oo siyaasadda inuu nala toosiyo caalamka isku dayo oo noo toosiyo isku dayo hore isu soday waa shaqayn weyne annagayna sugay maanta meesha aan maraynana tallaabada horumarkaan maanta naga muuqatana annagaa ku gaarnay inaan hoos intaan u degno qabkeenna meel dhiganno maamul goboleed u degno qabiilka reer bisagaba layidhaha u degno mid walba la fadhiisanno maxay kula tahay sidaan aan dhahno waayo waxaan maanta meesha ku joogo waanan wadaynaa arrintaas inaan mar walba jirno qabyadaha dowladnimada wada obol in loo raadiyo intiba la heli karo waa ay suurtagal tahay markii la heli waayo go-aanna waa la gaarayaa go-aan la-aan lama ahaanayo wadan ogolaan weyne see yeelna maya ma la dhahayo go-aanaa la gaara waana la socona ilayna laakiin mar walba waxaan rabnaa dadkeenna anagoo iswadano isla soconno ee inteenna badan in aan go-aanna gaarno aan hore u soconaan rabnaa marka dadka soomaaliyed waxaan leeyahay propagandada dacaayadda dowladda lagu haayo maamul goboleedyada lagu haayo siyaasiyiinta lagu haayo dadka hogaanka lagu haayo waxaasina masaaxidayaan hala joojiyo wiilasha dhalinyarada ah ee duruufaha aad aragtay dalkan ku sugan intoodii dhibaataysneyd aan leenahay seen dhibaatada usoo saarna kuwoodii waxbartayna inay laabtoob meel inta la fadhiisaan dowladda dacaayadeeyaan dowlada gobol hebel dacaayadeeyaan sarkaal hebel dacaayadeeyaan wasiir hebel dacaayadeeyaan macquul maaha dalkeenna waxa yarka aan noo qabsoomay markaan weyneyno oo ay nala weynaadaan yaa wax dhiman ay noo qabsoomayaan laakiin mar walba zero inaan joogno haddaan ka shaqo oo inaan zero joogno iyo waxa wax ugu fiican inaan haysano wax u dhexeeyaan waa korayna waa korayna zero waa soo tagna meel dhexaan marayna bakeerigu nus waa eber nus waa buuxaani doodi eedo karowa bakeerigu nus waa buuxahaan leenahay nusaa ka dhiman nus ka dhiman waa ku daynaa siyaasadda tanazul badan ha laga sameeyo dulqaad badan ha laga sameeyo cabsida ha la iska daayo shakiga aan yarayno aan fursada bixinno siyaasadeed hogaanka jooga meel kasta heer dowlad goboleed iyo heer qaran inta ka dhex leh ee nooc walba leh fursado aan siino waktiga ay joogaan ay wax ku qabtaan hadday ku qabtaanaan ugu badnana hanoo joogin haddaan ugu bogi waynana ku kala aan berri keensano berri maantay ka fiican tahay mar walba dheen siyaasadda arrinteeda dadka soomaalida yaanay dhayalsanin siyaasad qabiil leeyahay nooma shaqaynayso siyaasad koox gaara ay leedahay nooma shaqaynayso dalkan waxaa caam ku ahaa mar walba madaxaa laga dilaa in la yihah masalan madaxtooyada madaxweynaha waxa ka agdhow ra-iisul wasaaraha dadka u dhow baarlamaanka guddoonkiisa in mar walba la propagaamo oo la beero magacyo kala duwan loo bixiyo arinjan mar la yihaha aalasheekh mar la yihaha damjabiis mar la yihaha berri wax kalaa la dhahaa waxaasoo dhan aniga waxaan u aqoonsana inay yihiin wax lagula diridaayo dowladnimada soomaaliya mar madaxaa laga dilaa marka dowladnimada meesha ugu sarraysa madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo marka la weerarayo la dacaayadaynayo la caynayo waxa waaye macno darayn waayo waa soo joognay waktigeeniaan joognaa waan dhammaysanaynaa kuwo kalaa imaan doono kuwo sii kalaa imaan doono kuwo kalaa imaan doono dowladnimada soomaaliya wakti dheer iyo wada dheer u baahan tahay isbedello isdaba joogjooga iyo hoggaan kala duduwan ayaa dalka ka imaan doona dadka iska yimaada dalka iska haysa karo oo dikasuuniyad noqon karo soomaaliya waa ka dhammaatay dhaqankaas ma soo noqon karo laakiin maalinba mid ka yimaado haddaanan garab istaagin oo aanan hore u riixin oo aanan kaalmaynin maalin walba kow ka soo bilaab maalin walba meel cidlaa joog maalin walba mid walba dad soomaaliya oo fiican oo dowladnimo rabo karaamo iyo muxuu ahaaye ixtiraam leh ayaa dalkan jooga dad sharaf lahaa jooga dad mas-uuliyadda ay dhibayso xilka u dhibayaa jooga dadka mas-uuliyadda joogana dad fiican waaye fursad hala siiyo dadka soomaaliya fursad siyaa hogaanka siyaasadda dhexdiisa fursad ha isi siiyo ha isu ogolaada asiga aniga dardaaranka ugu dambeeya aan leeya waxaa waaye xoogga aan isu geyn arrimaha siyaasadda wax amni ma heli karno horumar ma heli karno nooma hagaagi karto fursad aan isu siino dowladda dhexe ha la xoojiyo si dalkao dhan oo u xego dowlad goboleed meel ku taallo si kasta u qorxoonaato bedelkii soomaaliya ma noqon karto laakiin deegaankaasay wax badan u qabatay ama u qaban kartaa ama u qaban doonta laakiin soomaalida waxaa wada gaaraya dowladda dhexe waaye dowladda dhexe aan xoojina dowlad dhexe oo xoog badanoo dadka cadaadisa hadday shala jiri jirtay maanta ma jirayso ilahay idinkiis laakiin haybadeenni sharafteenni waxa naga dhexeeyo dhan badaheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dhexay ku xiran yihiin ma ku xirna dowlad goboleedna kuma xirna qabiilna kuma xirna koox gaara oo magac gaaralena kuma xirna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhaliilo in la isisaxo in tala la isfiisiiyo waa arrin saxa waaye waa soo dhaweynayna laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos laisu soo jiidaayo sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay ha ka harinaan leynaa qof walba la dhaqaaq waa dalkaani waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimo badan waa dal qani ah waa dal maxaanku ilaaday khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaan siyaasadda ka heshiinaynin dowlad ka yeelanayn khayraadkaas ma arkayna gacanta noo hoosanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii anagoo waxba ku haysan inaan dowlad yeelano siyaasad degan yeelano amnigeena sugno nidaam dowladeedoo lagu kalsoon yahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoon yahay caalamkuna ku kalsoon yahay aamini kara aan la nimaado waa midda keliya ee qaninimadeednu aan ku heli karno tanajul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaabaha qaarkood ee horey inoo soo maray ee duugada xanuunka leh tiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karna aan ka dulqaadano si birida fiican iyo qaninimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno masaxadiisa aan u gaarno dadka soomaalida intaas ugu xiran tahay aada iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaya uguna celcelinaya in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aad aa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي مرسيه مدنى مرحيني حسن شيخ محمود لحنا جميع الدفار الكصومالية وأسوات كان مرسيك وها برامج كاكونا كسوات كإرادة من شيء تدبش كغالك الصومالية مر لواد مرسد حادي مرساد من مرسيبان كريم أد علينا أقلاشا أد أقلاتي إن أد سيما دو برامج كسل مركانا أدبسك الله وشعر حسوي ديان guud ahaan dhegeystayaal dawada barnaamijkii kulanka duwaadka inta ayaan duwaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaani cabdulaahi cabas iyo cakabeere farsamada t v-ga waxa uu ahaa injineer su-aad muxudiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda faad cabdigaas dhammaanteed oo isku duuban intaan barnaamijka lamada kulmi doono duwaadka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo yaa ilaa maanta lagu jiraa dowlad waa naloo dhisi waaye taasaa daliil u ah dalka in mas-uuliyadiisa adigana saaran tahay dowlad annaga aan dhisano ko markii aan baahi iyo maxaa ku yaaday gruubka inuusan caalamku raashin unoo keenay waad garanaysaan i c r c w s b hay-adihii yani boqol baabuur oo isdaba socoto raashin ku raran yahay dadka siinay waagii aan gaajada u dhimanaynay waa intay kartay waay dara markay nagu dhacday ciidamadahaasaa jooga maanta waad arkaysaan ayagoo boqolaal inay dhimanayaan u dhimanayaan dalkan soomaaliya iyo midkaa kumaaday ee argagixisada ah inay dalka ka xoreeyaan waa waxay noo qaban karaan ciidan dhaydan u baanaha nala sii maanta haddaan dhahno waan waana la siinaya laakiin halka mid oo caalamku aanu noo qaban karin waa ku celinaya waa ku celinaya waa ku celinaya halka mid oo caalamku noo qaban karin waa siyaasadda inaan toojiyo oo dalka siyaasad fiican iyo maamul hufan oo dowladnimo dalka inaan u yeelno waa arrin soomaalida oo keliya ay samayn karto waay in nala soo farageliyo arrintaana lagu khasbana mas waa shaqayn weyse hore isu shaqayn weyse inaan intaan isqabqabsanno caalamka uu soo farageliyo oo siyaasadda inuu nala toosiyo caalamku isku dayo oo noo toosiyo isku dayo hore isu soo dayo waa shaqayn weyne annagayna sugay maanta meesha aan maraynana tallaabadaa horumarkaan maanta naga muuqatane annagaa ku gaadhin inaan hoos intaan u degno qabkeenna meel dhiganno maamul goboleed u degno qabiilka reer jubta hebel la yidhaha u degno mid walba la fadhiisanno maxay kula tahay sidaan aan dhahno waayo waxaa maanta meesha ku jiro waanan wadaynaa arrintaas inaan mar walba jirno qadiyadaha dowladnimada wada ogol in loo raadiyo intiiba la heli karo oo ay suurtagal tahay markii la heli waayo go-aanna waa la gaarayaa go-aan la-aan lama ahaanayo wada ogolaan weynashan yeelna maya ma la dhahayo go-aanaa la gaaraa waana la socona ila laakiin mar walba waxaan rabnaa dadkeenna anagoo iswadano isla soconno ee inteenna badan in aan go-aanna gaarno aan hore u soconaan rabnaa marka dadka soomaaliyed waxaan leeyahay propagandada dacaayadda dowladda lagu haayo maamul goboleedyada lagu haayo siyaasiyiinta lagu haayo dadka hogaanka lagu haayo waxaasna ma saacidayaan ha la joojiyo wiilasha dhalinyarada ah ee duruufaha aad aragtay dalkan ku sugan intoodii dhibaataysnayd aan leenahay seen dhibaatada usoo saarna kuwoodii waxbartayna inay laabtoob meel inta la fadhiisaan dowladda dacaayadeeyaan dowladda gobol hebel dacaayadeeyaan sarkaal hebel dacaayadeeyaan wasiir hebel dacaayadeeyaan macquul maaha dalkeenna waxa yarka aan noo qabsoomay markaan weyneyno oo ay nala weynaadaan yaa wax dhiman ay noo qabsoomayaan laakiin mar walba zero inaan joogno haddaan ka shaqo oo inaan zero joogno iyo waxa wax ugu fiican inaan haysano wax u dhexeeyaan waa koraynaa waa koraynaa zerood waa kasoo tagnay meel dhexaan maraynaa bakeerigu nus waa ebri nus waa buuxaani doobdi eedo kalaba bakeerigu nusoo buuxaan leenahay nusaa ka dhiman nus ka dhimanna waa ku jirana siyaasadda tanazul badan ha laga sameeyo dulqaab badan ha laga sameeyo cabsida ha la iska daayo shakiga aan yarayno aan fursada bixinno siyaasadeed hogaanka joogaa meel kasta heer dowlad goboleed iyo heer qaran inta ka dhexleh ee nooc walba leh fursado aan siino waktiga ay joogaan ay wax ku qabtaan hadday ku qabtaanoon ugu bognin hanoo joogan haddaan ugu bogi waynana ku kala aan berri keensano berri maantay ka fiican tahay mar walba dheen siyaasadda arrinteeda dadka soomaalida yaanay dhayalsanin siyaasad qabiil leeyahay nooma shaqaynayso siyaasad koox gaara ay leedahay nooma shaqaynayso dalkan waxaa caam ku ahaa mar walba mas madaxaa laga dilaa in la yidhaha masalan madaxtooyada madaxweynaha waxa ka agdhow ra-iisul wasaaraha dadka u dhow baarlamaanka guddoonkiisa in mar walba la propaganda oo la magacyo kala duwan loo bixiyo arinjan mar la yidhaha aalasheekh mar la yidhaha danjariid mar la yidhaha bedi wax kalaa la dhahaa waxaasoo dhan aniga waxaan u aqoonsana inay yihiin wax lagula diriraayo dowladnimada soomaaliya mas madaxaa laga dilaa marka dowladnimada meesha ugu sarraysa madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo marka la weeraraayo la dacaayadaynaayo la caynayo waxa waaye macno darayn waayo waa soo joognay waktigeenniyaan joognaa waan dhammaysanaynaa kuwo kalaa imaan doono kuwo sii kalaa imaan doono kuwo kalaa imaan doono dowladnimada soomaaliya wakti dheer iyo wado dheer u baahan tahay isbedello isdaba joogjoogo iyo hoggaan kala duduwan ayaa dalka ka imaan doona dadkisi iska yimaada dalka iska haysa karo oo dictatoriyad noqon karo soomaaliya waa ka dhammaatay dhalankaas ma soo noqon karo laakiin maalinba mid ka yimaado haddaanan garab istaagin oo aanan hore u riixin oo aanan kaalmaynin maalin walba kow ka soo bilaab maalin walba meel cidlaa joog maalin walba mid walba dad soomaaliya oo fiican oo dowladnimo rabo karaamo iyo muxuu ahaaye ixtiraam leh ayaa dalkan jooga dad sharaf lahaa jooga dad mas-uuliyadda ay dhibayso xilka u dhibayaa jooga dadka mas-uuliyadda joogana dad fiican waayo fursad hala siiyo dadka soomaaliya fursad siyaa hogaanka siyaasadda dhexdiisa fursad ha is siiyo ha isu ogolaado asiga aniga dardaaranka ugu dambeeya aan leeya waxaa waaye xoogga aan isugu geyn arrimaha siyaasadda wax amni ma heli karno horumar ma heli karno nooma hagaagi karto fursad aan sisin dowladda dhexe ha la xoojiyo si dalkao dhan oo u xego dowlad goboleed meel ku taalo si kasta u qorxoonaato bedelkii soomaaliya ma noqon karto laakiin deegaankaasay wax badan u qabatay ama u qaban karta ama u qaban doonto laakiin soomaalida waxa wada gaaraya dowladda dhexe waaye dowladda dhexe aan xoojin dowlad dhexe oo xoog badan oo dadka cadaadis hadday shalay jiri jirtay maanta ma jirayso ilaahay idinka laakiin haybadeenni sharafteennii waxaa naga dhexeeyo dhan badaheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dhexay ku xiran yihiin ma ku xirna dowlad goboleedna kuma xirna qabiilna kuma xirna koox gaara oo magac gaara lana kuma xirna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhaliilo in la isisaxo in tala la isfiisfiiyo waa arrin saxa waaye waa soo dhaweynayna laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos laisu soo jiidaa sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay waa ka harinaan leynaa qof walba la dhaqaaq waa dalkaani waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimo badan waa dal qani ah waa dal maxaan ku ilaalaya khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaan siyaasadda ka heshiinayno dowlad ka yeelanayn khayr khayraadkaas ma arkayna gacanta noo hoosanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii anagoo waxba ku haysan inaan dowlad yeelano siyaasad degan yeelano amnigeena sugno nidaam dowladeedoo lagu kalsoon yahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoon yahay caalamkuna ku kalsoon yahay aamini kara aan la numaalo waa midda keliya ee qaniinimadeenu aan ku heli karno tanazul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaabaha qaarkood ee horay inoo soo maray ee duugada xanuun kale tiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karno aan ka dulqaadano si dirida fiican iyo qaninimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno maslaxadiisa aan u gaarno dadka soomaaliyed intaas ugu xiran tahay aada iyo aad ayaan ugu dhiiri gelinaya uguna celcelinayaa in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aad aa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي وماسيها مدنى مرحين حسن شيخ محمود لحنا دي مير دفلار الصومالية وعسوات كان مرتكو أها برامج كا كل كسدوات كا إرادة من شيء تلبيش في قلق الصومالية مر لواد مرتد حادي مر أفراد بمنا حيوان كريم هاد قلنا أو قلاشا عدو قلاتي إنا تسمى دو برامج كاس بمر كان عدد كا الله وشرح قصوي ديان guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal barnaamijkii kulanka duwaadka inta ayaan duwaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaali cabdulaahi cabas iyo cakoyare farsamada t v-ga waxa uu ahaa injineer ku-aad muxudiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda faad cabdigaas dhammaanteed oo isku duuban intaan barnaamijka lamada kukulmi doono duwaadka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo yaa ilaa maanta lagu jiraa dowlad waana loo dhisi waaye taasaa daliil u ah dalka in mas-uuliyiinta annagana saaran tahay dowlad annaga aan dhisan ko markii aan baahi iyo maxaa ku yaalaa duruufta inuu dhisaan caalamka raashin unoo keenay waad garanaysaan i c r c w s d hay-adihii yani boqol baabur oo islama socoto raashin ku raran yahay dadka siinay waagii aan gaajada u dhimanaynay waa intay kartay waay darra markay nagu dhacday ciidamadahaasaa jooga maanta waad arkaysaan ayagoo boqolaal inay dhimanayaan u dhimanayaanna dalkan soomaaliya iyo midkaa xumaaday ee argagixisada ah inay dalka ka xoreeyaan waa waxay noo qaban karaan ciidan dheedan u baanaha nala sii maanta haddaan dhahno waa waa nala siinaya laakiin halka mid oo caalamku aanu noo qaban karin waa ku celinaya waa ku celinaya waa ku celinaya halka mid oo caalamku noo qaban karin waa siyaasadda inaan fuusino oo dalka siyaasad fiican iyo maamul hufan oo dowladnimo dalka inaan u yeelno waa arrin soomaalida oo keliya ay samayn karto waay in nala soo falageliyo arrintaana lagu khasbana mash waa shaqayn weysa hore isu shaqayn weye inaan intaan isqabqabsanno caalamka uu soo falageliyo oo siyaasadda inuu nala toosiyo caalamka isku dayo oo noo toosiyo isku dayo hore isu soo day waa shaqayn weyne annagayna sugay maanta meesha aan maraynane tallaabadaa horumarkaan maanta naga muuqatana annagaa ku gaarno inaan hoos intaan u degno qabkeenna meel dhiganno maamul goboleed u degno qabiilka reer jubta hebel la yidhaha u degno mid walba la fadhiisanno maxay kula tahay sidaan aan dhahno waayo waxaan maanta meesha ku joogo waanan wadaynaa arrintaas inaan mar walba jirno qadiyadaha dowladnimada wadar ogol in loo raadiyo intiiba la heli karo oo ay suurtagal tahay markii la heli waayo go-aanna waa la gaarayaa go-aan la-aan lama ahaanayo wada ogolaan weyne see yeelna maya nala dhahayo go-aanaa la gaara waana la soconayna laakiin mar walba waxaan rabnaa dadkeena anagoo iswadano isla socono ee inteena badan in aan go-aanna gaarno aan hore u soconaan rabnaa marka dadka soomaalida waxaan leehay burbagandada dacaayadda dowladda lagu haayo maamul goboleedyada lagu haayo siyaasiyiinta lagu haayo dadka hogaanka lagu haayo waxaasina ma saacidayaan ha la joojiyo wiilasha dhalinyarada ah ee duruufaha aad aragtay dalkan ku sugan intoodii dhibaataysnayd aan leenahay seen dhibaatada ugu soo saarna kuwoodii waxbartayna inay laptop meel inta la fadhiistaan dowladda dacaayadeeyaan dowladda gobol hebel dacaayadeeyaan sarkaal hebel dacaayadeeyaan wasiir hebel dacaayadeeyaan macquul maaha dalkeenna waxa yarka a noo qabsoomay markaan weyneyno oo ay nala weynaadaan yaa wax dhiman ay noo qabsoomayaan laakiin mar walba zero inaan joogno haddaan ka shaqo oo inaan zero joogno iyo waxa wax ugu fiican inaan haysano wax u dhexeeyaan waa korayna waa korayna zeroda waa soo tagna meel dhexaan marayna bakeerigu nus waa eber nus waa buuxaadi dooda eber karoba bakeerigu nus waa buuxaahan leena nusaa ka dhiman nus ka dhiman waa ku dirina siyaasadda tanazul badan ha laga sameeyo dulqaad badan ha laga sameeyo cabsida ha la iska daayo shakiga aan yarayno aan fursada bixinno siyaasadeed hogaanka joogaa meel kasta heer dowlad goboleed iyo heer qaran inta ka dhexleh ee nooc walba leh fursado aan siino waktiga ay joogaan ay wax ku qabtaan hadday ku qabtaanaan ugu badnana hanoo joogin haddaan ugu bogi waynana ku kala aan berri keensano berri maantay ka fiican tahay mar walba dheen siyaasadda arrinteeda dadka soomaalida yaanay dhayaalsanin siyaasad qabiil leeyahay nooma shaqaynayso siyaasad koox gaara ay leedahay nooma shaqaynayso dalkan waxaa caam ku ahaa mar walba mas madaxaa laga dilaa in la yidhaha masalan madaxtooyada madaxweynaha waxa ka agdhow ra-iisul wasaaraha dadka u dhow baarlamaanka guddoonkiisa in mar walba la brobagaano oo la beero magacyo kala duwan loo bixiyo aaranjan mar la yidhaha aala sheekh mar la yidhaha danjaliid mar la yidhaha berri wax kalaa la dhahaa waxaasoo dhan aniga waxaan u aqoonsanaya inay yihiin wax lagula diriraayo dowladnimada soomaaliya mas madaxaa laga dilaa marka dowladnimada meesha ugu sarraysa madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo marka la weerarayo la dacaayadaynayo la caynayo waxa waaye macno darayn waayo waa soo joognay waktigeenniyaan joognaa waan dhammaysanaynaa kuwo kalaa imaan doono kuwo sii kalaa imaan doono kuwo kalaa imaan doono dowladnimada soomaaliya wakti dheer iyo waddo dheer u baahan tahay isbedello isdaba joogjooga iyo hoggaan kala duduwan ayaa dalka ka imaan doona dadka iska yimaada dalka iska haysa karo oo diktatoriyad noqon karo soomaaliya waa ka dhammaatay dhalankaas ma soo noqon karo laakiin maalinba mid ka yimaado haddaanan garab istaagin oo aanan hore u riixin oo aanan kaalmaynin maalin walba kow ka soo bilaab maalin walba meel cidlaa joog maalin walba mid walba dad soomaaliya oo fiican oo dowladnimo rabo karaamo iyo muxuu ahaaye ixtiraam leh ayaa dalkan jooga dad sharaf lahaa jooga dad mas-uuliyadda ay dhibayso xilka u dhibayaa jooga dadka mas-uuliyadda joogana dad fiican waayo fursad hala siiyo dadka soomaaliya fursad siyaa hogaanka siyaasadda dhexdiisa fursad ha is siiyo ha isu ogolaada asaga aniga dardaaranka ugu dambeeya aan leeyahay waxaa waaye xoogga aan isugu geyn arrimaha siyaasadda wax amni ma heli karno horumar ma heli karno nooma hagaagi karto fursad aan siisino dowladda dhexe ha la xoojiyo si dalkao dhan oo u xego dowlad goboleed meel ku taalo sid kastay u qorxoonaato bedelkii soomaaliya ma noqon karto laakiin deegaankaasay wax badan u qabatay ama u qaban kartaa ama u qaban doonto laakiin soomaalida waxaa wada gaaraya dowladda dhexe waaye dowladda dhexe aan xoojino dowlad dhexe oo xoog badanoo dadka cadaadis hadday shalay jiri jirtay maanta ma jirayso ilaahay idinka laakiin haybadeenni sharafteenni waxaa naga dhexeeyo dhan badaheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dhexay ku xiran yihiin ma ku xirna dowlad goboleedna kuma xirna qabiilna kuma xirna koox gaara oo magac gaara lena kuma xirna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhaliilo in la isisaxo in tala la issii siiyo waa arrin saxa waayo waa soo dhaweynaynaa laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos laisu soo jiidaa sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay ha ka harinaan leynaa qof walba la dhaqaaq waa dalkaani waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimo badan waa dal qani ah waa dal maxaan ku ihahdaa khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaas siyaasadda ka heshiin inuu dawlad ka yeelanayn khayr- khayraadkaas ma arkayna gacanta noo hoosanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii annagoon waxba ku haysan inaan dawlad yeelano siyaasadda ben yeelano amnigeena sugno nidaam dawladeedoo lagu kalsoonyahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoonyahay caalamkuna ku kalsoonyahay oo aamini kara aan la nimaado waa midda keliya ee qaniimadeenu aan ku heli karno tanazul hala tanazul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaabaha qaarkood ee horay inoo soo maray ee duugada xanuun- xanuun kale tiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karno aan ka dulqaadano si jirida fiican iyo qaninimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno maslaxadiisa aan u gaarno dadka soomaaliyeed intaas ugu xiran tahay aada iyo aada ayaan ugu dhiiri gelinayaa uguna celcelinayaa in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aada umaasantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي وماسيه مدن مدحين حسن شرح محمود لحنا جميع الدكتور الصومالية وأسوات كان مرتكو أها برامج كافولا كسدوات كإرادة المنشية تدبوش دقارة الصومالية مر لواد مرس دحاد يمرصاد بمنا سيبان خيرنا جعلنا أقلاشا عد أقلاشي إنا تسمى دبرامج كسر مركانا ضدك الله الله شرح سوي ديال guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal barnaamijkii kulanka su-aalka inta ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaani cabdulaahi calas iyo caqoyare farsamada t v-ga waxa uu ah injineer ku-aad muxudiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda faad cabdigaas dhammaanteed oo isku duuban intaan barnaamijka lamada kulmi doona su-aalka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo yaa ilaa maanta lagu jiraa dawlad waa naloo isi waayey taasaa daliil u ah dalka in isdiilisa adagana saaran tahay dawlad annaga aan dhisan ko markii aan eh, baahi iyo maxaa ku yaalaa duruufa inagu saan caalamka raashin unoo keeno waad garanaysaan i c r c w f d hay-adihii yani boqol baaburo isdaba socoto raashin ku raran yahay dadka siinay waagii aan gaajada u dhimanaynay waa adduun- waa intay kartay waay Amni darra markay nagu dhacday ciidamadaasaa jooga maanta waad arkaysaan ayagoo boqolaal inay dhimanayaan u dhimanayaan dalkan soomaaliya iyo midkaa sumaaday ee argagixisada ah inay dalka ka xoreeyaan waa waxay noo qaban karaan ciidan daydan u baahanaha nala sii maanta haddaan dhahno waa- waa nala siinaya laakiin halka mid oo caalamku aanu noo qaban karin waa ku celinaya waa ku celinaya waa ku celinaya halka mid oo caalamku aan noo qaban karin waa siyaasadda inaan toosino oo dalka siyaasad fiican iyo maamul hufan oo dowladnimo dalka inaan u yeelno waa arrin soomaalida oo keliya ay samayn karto waay in nala soo farageliyo arrintaana lagu khasbane mash waa shaqayn weysa hore usoo shaqayn weysa inaan intaan isqabqabsanno caalamka uu soo farageliyo oo siyaasadda inuu nala toosiyo caalamka isku dayo oo noo toosiyo isku dayo hore isu soo dayo waa shaqayn weysa annagayna sugay maanta meesha aan maraynane tallaabadaa horumarkaan maanta naga muuqatane annagaa ku gaarno inaan hoos intaan u degno qabkeenna meel dhiganno oo maamul goboleed u degno qabiilka reer jufayaba la yidhaha u degno mid walba la fadhiisanno maxay kula tahay sidaan aan dhahno waayo waxaan maanta meesha ku joogo waanan wadayna arrintaas inaan mar walba jirno qadiyadaha dowladnimada wada ogol in loo raadiyo intiba la heli karo oo ay suurtagal tahay markii la heli waayo go-aanna waa la gaarayaa go-aan la-aan lama ahaanayo wada ogolaan weyne see yeelna maya ma la dhahayo go-aanaa la gaaraa waana la socona ilaah laakiin mar walba waxaan rabnaa dadkeenna anagoo iswadano isla soconno ee inteenna badan in aan go-aanna gaarno aan hore u soconaan rabnaa marka dadka soomaalida waxaan leehay burbagandada dacaayadda dowladda lagu haayo maamul goboleedyada lagu haayo siyaasiyiinta lagu haayo dadka hoggaanka lagu haayo waxaasina ma saacidayaan hala joojiyo wiilasha dhalinyarada ah ee duruufaha aad aragtay dalkan ku sugan intoodii dhibaataysnayd aan leenahay seen dhibaatada uga soo saarna kuwoodii waxbartayna inay laabtoob meel inta la fadhiisaan dowladda dacaayadeeyaan dowlad gobol hebel dacaayadeeyaan sarkaar hebel dacaayadeeyaan wasiir hebel dacaayadeeyaan macquul ma aha dalkeenna waxa yarka aan noo qabsoomay markaan weyneyno oo ay nala weynaadaan yaa wax dhiman ay noo qabsoomayaan laakiin mar walba zero inaan joogno haddaan ka shaqo oo inaan zero joogno iyo waxa wax ugu fiican inaan haysano wax u dhexeeyaan waa korena waa korena zero waa soo tagna meel dhexaan maraynaa bakeerigu nus waa eber nus waa buuxaan iyo dooda eeba karoba bakeerigu nus waa buuxaahaan leenahay nusaa ka dhiman nus ka dhiman waa ku delina siyaasadda tanazul badan ha laga sameeyo dulqaad badan ha laga sameeyo cabsida ha la iska daayo shakiga aan yarayno aan fursado bixinno siyaasadeed hoggaanka jooga meel kasta heer dowlad goboleed iyo heer qaran inta ka dhexle ee nooc walba leh fursado aan siino waktiga ay joogaan ay wax ku qabtaan hadday ku qabtaanoon ugu badnana hanoo joogin haddaan ugu bogi waynana ku kala aan berri keensano berri maantay ka fiican tahay mar walba dheen siyaasadda arrinteeda dadka soomaalida yaanay dhayalsanin siyaasad qabiil leeyahay nooma shaqaynay siyaasad koox gaara ay leedahay nooma shaqaynay dalkan waxaa caam ku ahaa mar walba mas madaxaa laga dilaa in la yidhaha masalan madaxtooyada madaxweynaha waxaa ka agdhow ra-iisul wasaaraha dadka u dhow baarlamaanka guddoonkiisa in la mar walba la propaganda oo la beero magacyo kala duwan loo bixiyo aarinjan mar la yidhaha aala sheekh mar la yidhaha daljadiid mar la yidhaha berri walax kalaa la dhahaa waxaasoo dhan aniga waxaan u aqoonsanaya inay yihiin wax lagula diridaayo dowladnimada soomaaliya mar madaxaa laga dilaa marka dowladnimada meesha ugu sarraysa madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo marka la weeraraayo la dacaayadaynayo la caynayo waxa waaye macno darayn waayo waa soo joognay waktigeenniyaan joognaa waan dhammaysanaynaa kuwo kalaa imaan doona kuwo sii kalaa imaan doona kuwo kalaa imaan doona dowladnimada soomaaliya wakti dheer iyo waddo dheer u baahan tahay isbedello isdaba joogjooga iyo hoggaan kala duduwan ayaa dalka ka imaan doona dadka iska yimaada dalka iska haysa karo oo diktatuuriyad noqon karo soomaaliya waa ka dhammaatay dhalankaas ma soo noqon karo laakiin maalinba mid ka yimaado haddaanan garab istaagin oo aanan hore u riixin oo aanan kaalmaynin oo maalin walba kow ka soo bilaab maalin walba meel cidlaa joog maalin walba mid walba dad soomaaliya oo fiican oo dowladnimo rabo karaamo iyo muxuu ahaaye ixtiraam leh ayaa dalkan jooga dad sharaf lahaa jooga dad mas-uuliyadda ay dhibayso xilka u dhibayaa jooga dadka mas-uuliyadda joogana dad fiican waaye fursad hala siiyo dadka soomaaliya fursad siiya hoggaanka siyaasadda dhexdiisa fursad ha isi siiyo ha isu ogolaado asaga aniga dardaaranka ugu dambeeya aan leeyahay waxaa waaye xoogga aan isu geyn arrimaha siyaasadda wax amni ma heli karno horumar ma heli karno nooma hagaagi karto fursad aan isi siino dowladda dhexe ha la xoojiyo si dalkao dhan oo u xego dowlad goboleed meel ku taallo si kastay u qurxoonaato bedelkii soomaaliya ma noqon karto laakiin deegaankaasay wax badan u qabatay ama u qaban kartaa ama u qaban doonta laakiin soomaalida waxa wada gaaraya dowladda dhexe waaye dowladda dhexe aan xoojina dowlad dhexe oo xoog badan oo dadka cadaadis hadday shalay jiri jirtay maanta ma jirayso ilaahay idinkiis laakiin haybadeenni sharafteenni waxa naga dhexeeyo dhan badaheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dexey ku xiran yihiin ma ku xirna dowlad goboleedna kuma xirna qabiilna kuma xirna koox gaara oo madax gaara lana kuma xirna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhaliilo in la isisaxo in talo la issii siiyo waa arrin saxa waaye waa soo dhaweynayna laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos lasu soo jiidaa sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay ha ka harinaan leynaa qof walboo la dhaqaaq waa dalkaagi waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimi badan waa dal qani ah waa dal maxaanku ihahday khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaan siyaasadda ka heshiinayno dowlad ka yeelanayn khayraadkaas ma arkayna gacanta noo hoorsanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii annagoon waxba ku haysan inaan dowlad yeelano siyaasad degan yeelano amnigeena sugno nidaam dowladeedoo lagu kalsoonyahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoonyahay caalamkuna ku kalsoonyahay oo aamini kara aan la nimaado waa midda keliya ee qaninimadeenu aan ku heli karno tanazul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaabaha qaarkood ee horay inoo soo maray ee duugada xanuunka leh hiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karna aan ka dulqaadano si birida fiican iyo qaninimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno maslaxadiisa aan u gaarno dadka soomaaliyed intaas ugu xiran tahay aada iyo aad ayaan ugu dhiiri gelinaya uguna celcelinayaa in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aad aa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي ومرتين مدنى مرحلين حسن شيخ محمود لكن أدي ودكتور الصومالية وسوات كان مرتكو أها برامج كا كل كسوات كإرادة مؤشية تدبيش بقرة الصومالية mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad dambena sheegan kagana aad celinaynaa ogolaashaha aada ogolaatay inaad timaado barnaamijka isla markaana dadka la hadasha wax soo weydiiyaan guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal barnaamijkii kulanka toddobaadka intaan toddobaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaani cabdulaahi cabas iyo xakoyare farsamada t v-ga waxa uu ahaa injineer fu-aad muxudiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda fu-aad cabdigaas dhammaanteeda isku duuban intaan barnaamijka lamida ku kulmi doona toddobaadka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo yaa ilaa maanta lagu jiraa dowlad waana loo dhisi waayey taasaa daliil u ah dalka in mas-uuliyiinta adagana saaran tahay dowlad annaga aan dhisan ko markii aan baahi iyo maxaa ku yaalay gruufa in ugusaan caalamka raashin loo keenay waad garanaysaan i c r c w s b hay-adihii yani boqol baabuur oo isdaba socoto raashin ku raran yahay dadka siinay waagii aan gaajada u dhimanayna waa adduun waa intay kartay waay daro markay nagu dhacday ciidamadahaasaa jooga maanta waad arkaysaan ayagoo boqolaal inay dhimanayaan u dhimanayaan dalkan soomaaliya iyo midkaa xumaaday ee argagixisada ah inay dalka ka xoreeyaan waa waxay noo qaban karaan ciidan deydan u baahnaha nala sii maanta haddaan dhahno waa waa nala siinaya laakiin halka mid oo caalamku aanu noo qaban karin waa ku celinaya waa ku celinaya waa ku celinaya halka mid oo caalamku u noo qaban karin waa siyaasadda inaan toosino oo dalka siyaasad fiican iyo maamul hufan oo dowladnimo dalka inaan u yeelno waa arrin soomaalida oo keliya ay samayn karto waay in nala soo farageliyo arrintaana lagu khasbana mash waa shaqayn weyse hore isu shaqayn weyse inaan intaan isqabqabsanno caalamka uu soo farageliyo oo siyaasadda inuu nala toosiyo caalamka isku dayo oo noo toosiyo isku dayo hore isu soo day waa shaqayn weyse annagayna sugay maanta meesha aan maraynana tallaabada horumarkaan maanta naga muuqatana annagaa ku gaarno inaan hoos intaan u degno qabkeenna meel dhiganno maamul goboleed u degno qabiilka reer jufa hebel la yidhaha u degno mid walba la fadhiisanno maxay kula tahay sidaan aan dhahno waayo waxaan maanta meesha ku joog waanan wadaynaa arrintaas inaan mar walba jirno qadiyadaha dowladnimada wada ogol in loo raadiyo intiiba la heli karo oo ay suurtagal tahay markii la heli waayo go-aanna waa la gaarayaa go-aan la-aan lama ahaanayo wada ogolaan weyne see yeelna maya ma la dhahayo go-aanaa la gaara waana la socona ilayna laakiin mar walba waxaan rabnaa dadkeenna anagoo iswadano isla soconno ee inteenna badan in aan go-aan la gaarno aan hore u soconaan rabnaa marka dadka soomaalida waxaan leehay propagandada dacaayadda dowladda lagu haayo maamul goboleedyada lagu haayo siyaasiyiinta lagu haayo dadka hogaanka lagu haayo waxaasina ma saacidayaan ha la joojiyo wiilasha dhalinyarada ah ee duruufaha aad aragtay dalkan ku sugan intoodii dhibaataysneyd aan leenahay teen dhibaatada ugu soo saarna kuwoodii waxbartayna inay laabtoob meel inta la fadhiisaan dowladda dacaayadeeyaan dowladda gobol hebel dacaayadeeyaan sarkaal hebel dacaayadeeyaan wasiir hebel dacaayadeeyaan macquul maaha dalkeenna waxa yarka aan noo qabsoomay markaan weyneyno oo ay nala weynaadaan yaa wax dhiman ay noo qabsoomayaan laakiin mar walba zero inaan joogno haddaan ka shaqo oo inaan zero joogno iyo waxa wax ugu fiican inaan haysano wax u dhexyaan waa koraynaa waa koraynaa zeroga waa soo tagnay meel dhexaan maraynaa bakeeriga nus waa eber nus waa buuxaali dooda eero karawa bakeeriga nusoo buuxaahan leenahay nusaa ka dhiman nus ka dhiman waa ku belinay siyaasadda tanazul badan ha laga sameeyo dulqaad badan ha laga sameeyo cabsida ha la iska daayo shakiga aan yarayno aan fursado bixinno siyaasadeed hogaanka jooga meel kasta heer dowlad goboleed iyo heer qaran inta ka dhex leh ee nooc walba leh fursado aan siino waktiga ay joogaan ay wax ku qabtaan hadday ku qabtaanaan ugu badnina hanoo joogin haddaan ugu bogi waynana ku kala aan berri keensano berri maantay ka fiican tahay mar walba dhen siyaasadda arrinteeda dadka soomaalida yaanay dhayalsanin siyaasad qabiil leeyahay nooma shaqaynayso siyaasad koox gaara ay leedahay nooma shaqaynayso dalkan waxaa caam ku ahaa mar walba madaxaa laga dila in la yidhaha masalan madaxtooyada madaxweynaha waxa ka ag dhow ra-iisul wasaaraha dadka u dhow baarlamaanka guddoonkiisa in mar walba la propagando oo la deo magacyo kala duwan loo bixiyo arinjan mar la yidhaha aalasheekh mar la yidhaha dalgadiid mar la yidhaha berri walax kalaa la dhahaa waxaasoo dhan aniga waxaan u aqoonsanaa inay yihiin wax lagula diridaayo dowladnimada soomaaliya mar madaxaa laga dilaa marka dowladnimada meesha ugu sarraysa madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo marka la weerarayo la dacaayadaynayo la caynayo waxa waaye macno darayn waayo waa soo joognay waktigeenniyaan joognaa waan dhammaysanaynaa kuwo kalaa imaan doono kuwo sii kalaa imaan doono kuwo kalaa imaan doono dowladnimada soomaaliya wakti dheer iyo waddo dheer u baahan tahay isbedello isdaba joogjooga iyo hoggaan kala duduwan ayaa dalka ka imaan doona dadka iska yimaada dalka iska haysa karo oo dikasuuniyad noqon karo soomaaliya waa ka dhammaatay daalkaas ma soo noqon karo laakiin maalinba mid ka yimaada haddaanan garab istaagin oo aanan hore u riixin oo aanan kaalmaynin maalin walba kow ka soo bilaab maalin walba meel cidlaa joog maalin walba mid walba dad soomaaliya oo fiican oo dowladnimo rabo karaamo iyo muxuu ahaaye ixtiraam leh ayaa dalkan jooga dad sharaf lahaa jooga dad mas-uuliyadda ay dhibayso xilka u dhibayaa jooga dadka mas-uuliyadda joogana dad fiican waayo fursad hala siiyo dadka soomaaliya fursad siiyaa hogaanka siyaasadda dhexdiisa fursad ha is siiyo ha isu ogolaada isaga aniga dardaaranka ugu dambeeya aan leeya waxa waaye xoogga aan isu geyn arrimaha siyaasadda wax amni ma heli karno horumar ma heli karno nooma hagaagi karto fursad aan isu siino dowladda dhexe ha la xoojiyo si dalkao dhan oo u xego dowlad goboleed meel ku taallo si kasta u qorxonaato bedelkii soomaaliya ma noqon karto laakiin deegaankaasay wax badan u qabatay ama u qaban kartaa ama u qaban doonta laakiin soomaalida waxa wada gaaraya dowladda dhexe waaye dowladda dhexe aan xoojinay dowlad dhexe oo xoog badan dadka cadaadisa hadday shalay jeri jirtay maanta ma jirayso ilaahay idinka laakiin haybadeenni sharafteenni waxa naga dhexeeyo dhan badheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dhexay ku xiran yihiin ma ku xirna dowlad goboleedna kuma xirna qabiilna kuma xirna koox gaara oo magac gaara lena kuma xirna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhaliilo in la isisaxo in tala la isisiiyo waa arrin saxa waayo waa soo dhaweynayna laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos laysu soo jiidaa sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay waa ka harinaan leynaa qof walboo la dhaqaaq waa dalkaani waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimo badan waa dal qani ah waa dal maxaanku ihahda khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaan siyaasadda ka heshiinaynan dowlad ka yeelanayn khayraadkaas ma arkayna gacanta noo hoorsanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii annagoo waxba ku haysan inaan dowlad yeelano siyaasad degan yeelano amnigeena sugno nidaam dowladeedoo lagu kalsoonyahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoonyahay caalamkuna ku kalsoonyahay oo aamini kara aan la nimaado waa midda keliya ee qaninimadeedna aan ku heli karno tanazul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaabaha qaarkood ee horey inoo soo maray ee duugada xanuunka leh tiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karna aan ka dulqaadano si birida fiican iyo qaninimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno mastaxadiisa aan u gaarno dadka soomaaliyed intaas ugu xiran tahay aada iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaya uguna celcelinaya in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aad aa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي ومعسيه مدن مدحين حسن شيخ محمود لحنا جميع الدكتور الصومالية وأسوات كان مرتكو أها برامج كان كل كسدوات كإرادة المؤمنية يتدبش كقرق الصومالية مر لواد مركز حاجة من أفراد دمام مثلا كلمة علينا أغلاشا أدوغلاشي إن تلمع دو برامج كسب مركانا ضدك الله وشرع حسوي ديال guud ahaan dhegeystayaal daawadaan barnaamijkii kulankas doaadka inta aan doaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaani cabdulaahi cabas iyo cakoyare farsamada t v-ga waxa uu ah injineer fu-aad muxudiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda faad cabdigaas dhammaanteed oo isku duuban intaan barnaamijka lamada ku kulmi doono suwaarka dambe waxaan idin leenahay nabadgelya yaa ilaa maanta lagu jiraa dowlad waa naloo dhisi waaye taasaa daliil u ah dalka in mas-uuliyadiisa anagana saaran tahay dowlad annaga aan dhisan ko markii aan baahi iyo maxaa ku yaahay duruufta inuu saan caalamku raashin loo keenay waad garanaysaan i c r c w f d hay-adihii yani boqol baabuur oo isdaba socoto raashin ku raran yahay dadka siinay waagii aan gaajada u dhimanayna waa intay kartay waay darra markay nagu dhacday ciidamadahaasaa jooga maanta waad arkaysaan ayagoo boqolaal inay dhimanayaan u dhimanayaan dalkan soomaaliya iyo mid kaa xumaaday ee argagixisada ah inay dalka ka xoreeyaan waa waxay noo qaban karaan ciidan deedan u baahanaana la sii maanta haddaan dhahno waan- waana la siinayaa laakiin halka mid oo caalamku aanu noo qaban karin waa ku celinaya waa ku celinaya waa ku celinaya halka mid oo caalamku aan noo qaban karin waa siyaasadda inaan toosiyo oo dalka siyaasad fiican iyo maamul hufan oo dowladnimo dalka inaan u yeerno waa arrin soomaalida oo keliya ay samayn karto waay in nala soo farageliyo arrintaana lagu khasbana mash waa shaqayn weysa hore usoo shaqayn weyna inaan intaan isqabqabsanno caalamku uu soo farageliyo oo siyaasadda inuu nala toosiyo caalamku isku dayo oo noo toosiyo isku dayo hore isku soo dayo waa shaqayn weyna annagayna sugay maanta meesha aan maraynane tallaabadaa horumarkaan maanta naga muuqatane annagaa ku gaabin inaan hoos intaan u degno qabkeenna meel dhiganno oo maamul goboleed u degno qabiilka reer jufayaba la yidhaha u degno mid walba la fadhiisanno maxay kula tahay sidaan aan dhahno waayo waxaan maanta meesha ku joogo waanan wadaynaa arrintaas inaan mar walba jirno qadiyadaha dowladnimada wada ogol in loo raadiyo intiba la heli karo waa ay suurtagal tahay markii la heli waayo go-aanna waa la gaarayaa go-aan la-aan lama ahaanayo wada ogolaan weynaysan yeelna maya ma la dhahaayo go-aanaa la gaara waana la socona ilayna laakiin mar walba waxaan rabnaa dadkeenna anagoo iswadano isla soconno ee inteenna badan in aan go-aan la gaarno aan hore u soconaan rabnaa marka dadka soomaalida waxaan leeyahay propagandada dacaayadda dowladda lagu haayo maamul goboleedyada lagu haayo siyaasiyiinta lagu haayo dadka hoggaanka lagu haayo waxaasina ma saacidayaan hala joojiyo wiilasha dhalinyarada ah ee duruufaha aad aragtay dalkan ku sugan intoodii dhibaataysnayd aan leenahay seen dhibaatada uga soo saarna kuwoodii waxbartayna inay laabtoob meel inta la fadhiisaan dowladda dacaayadeeyaan dowladda gobol hebel dacaayadeeyaan sarkaal hebel dacaayadeeyaan wasiir hebel dacaayadeeyaan macquul ma aha dalkeenna waxa yarka aan noo qabsoomay markaan weyneyno oo ay nala weynaadaan yaa wax dhiman ay noo qabsoomayaan laakiin mar walba zero inaan joogno haddaan ka shaqo oo inaan zero joogno iyo waxa wax ugu fiican inaan haysano wax u dhexeeyaan waa koraynaa waa koraynaa zerood waa kusoo tagnay meel dhexaan maraynaa bakeerigu nus waa ebri nus waa buuxaadi doobdi eero kawa bakeerigu nusoo buuxaahan leenahay nusaa ka dhiman nus ka dhimanna waa ku dirina siyaasadda tanazul badan ha laga sameeyo dulqaad badan ha laga sameeyo cabsida ha la iska daayo shakiga aan yarayno aan fursada bixinno siyaasadeed hogaanka jooga meel kasta heer dowlad goboleed iyo heer qaran inta ka dhexle ee nooc walba leh fursado aan siino waktiga ay joogaan ay wax ku qabtaan hadday ku qabtaanaan ugu badnana hanoo joogan haddaan ugu bogi waynana ku kala aan berri keensano berri maantay ka fiican tahay mar walba dheh siyaasadda arrinteeda dadka soomaalida yaanay dhayalsanin siyaasad qabiil leeyahay nooma shaqaynay siyaasad koox gaara ay leedahay nooma shaqaynay dalkan waxaa caam ku ahaa mar walba mas madaxaa laga dilaa in la yidhaha masalan madaxtooyada madaxweynaha waxa ka agdhow ra-iisul wasaaraha dadka u dhow baarlamaanka guddoonkiisa in la mar walba la propaganda oo la beero magacyo kala duwan loo bixiyo arinjan mar la yidhaha aala sheekh mar la yidhaha danjaliid mar la yidhaha berri wax kalaa la dhahaa waxaasoo dhan aniga waxaan u aqoonsanaa inay yihiin wax lagula diridaayo dowladnimada soomaaliya mar madaxaa laga dilaa marka dowladnimada meesha ugu sarraysa madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo marka la weerarayo la dacaayadaynaayo la caaynaayo waxa waaye macno darayn waayo waa soo joognay waktigeenniyaan joognaa waan dhammaysanaynaa kuwo kalaa imaan doona kuwo sii kalaa imaan doona kuwo kalaa imaan doona dowladnimada soomaaliya wakti dheer iyo wado dheer u baahan tahay isbedelle isdaba joogjooga iyo hoggaan kala duwan ayaa dalka ka imaan doona dadka iska yimaada dalka iska haysa karo oo diktatoriyeed noqon karo soomaaliya waa ka dhammaatay dhalankaas ma soo noqon karo laakiin maalinba mid ka yimaado haddaanan garab istaagin oo aanan hore u riixin oo aanan kaalmaynin maalin walba kow ka soo bilaab maalin walba meel cidlaa joog maalin walba mid walba dad soomaaliya oo fiican oo dowladnimo rabo karaamo iyo muxuu ahaaye ixtiraam leh ayaa dalkan jooga dad sharaf lahaa jooga dad mas-uuliyadda ay dhibayso xilka uu dhibayaa jooga dadka mas-uuliyadda joogana dad fiican waayo fursad hala siiyo dadka soomaaliya fursad siyaa hogaanka siyaasadda dhexdiisa fursad ha isi siiyo ha isu ogolaada asiga aniga dardaaranka ugu dambeeya aan leeya waxaa waaye xoogga aan isu geyn arrimaha siyaasadda wax amni ma heli karno horumar ma heli karno nooma hagaagi karto fursad aan isu siino dowladda dhexe ha la xoojiyo si dalkao dhan oo u xego dowlad goboleed meel ku taallo cid kasta u qorxonaato bedelkii soomaaliya ma noqon karto laakiin deegaankaasi wax badan u qabatay ama u qaban karta ama u qaban doonto laakiin soomaalida waxa wada gaaraya dowladda dhexe waaye dowladda dhexe aan xoojinay dowlad dhexe oo xoog badan oo dadka cadaadis hadday shalay jiri jirtay maanta ma jirayso ilaahay idinka laakiin haybadeenni sharafteenni waxaa naga dhexeeyo dhan badaheenna hawadeenna dhulkeenna khayraadkeenna waxayna dhan dowladdaas dhexay ku xiran yihiin ma ku xirna dowlad goboleedna kuma xirna qabiilna kuma xirna koox gaara oo magac gaara lana kuma xirna dadka soomaaliyeed ha u istaagaano dalku inuu dowlad yeesho in la isdhabiilo in la isisaxo in tala la isfiisiiyo waa arrin saxa waay waa soo dhaweynayna laakiin in maalin walba lugaha la isqabsado oo hoos laisu soo jiidaayo sax maaha dalkaani waa dhaqaaqay ha ka harinameenaa qof walba la dhaqaaq waa dalkaani waa dalkaagi dadku waa dadkaagi waa dal iyo dad qiimi badan waa dal qani ah waa dal maxaanku ihahdaa khayraadkiisu naga badan yahay boqol jeer naga badan yahay laakiin intaan siyaasadda ka heshiinayno dowlad ka yeelanayn khayr khayraadkaas ma arkayna gacanta noo hoosanaanayso waa ku dul fadhinaynaa waa dhex taagnaanaynaa khayraadkii anagoo waxba ku haysana inaan dowlad yeelano siyaasad degan yeelano amnigeena sugno nidaam dowladeedoo lagu kalsoonyahay shacabka soomaaliyeed ku kalsoonyahay caalamkuna ku kalsoonyahay aamini kara aan la nimaado waa midda keliya ee qaniinimadeedna aan ku heli karno tanazul hala muujiyo dulqaad hala muujiyo waxyaabaha qaarkood ee horay inoo soo maray ee duugada xanuunka leh tiiraanyada waxa dhan aan intaan ka dulqaadan karna aan ka dulqaadano si birida fiican iyo qaninimada aan leenahay intaba iyo sharafta iyo maqaamka aan adduunka ku leenahay iyo mawqaca saxda aan ku naalno maslaxadiisa aan u gaarno dadka soomaalida intaas ugu xiran tahay aada iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaya uguna celcelinaya in ay dadka soomaaliyeed la yimaadaan aada iyo aad aa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أديو ما فيها مدانا يا مدحين حسن شيخ محمود لكن أديو الدكتور الصومالية وأسوات كان مرتكو أها برامج كان كل كسوات كإرادة المؤمشية تلقيش دخلك الصومالية mar labaad mar saddexaad iyo marlabaad dubna mashalanka ayaa mahad celinayna ogolaasha aada ogolaatay inaad timaado barnaamijka isla markaana aad dadka la hadasha wax soo weydiiyaan guud ahaan dhegeystaadaadeel barnaamijkii kulanka doaadka inta aan doaadkan kusoo gabagabeynay xagga kaamermaanada waxay ahaayeen macaani cabdulaahi calas iyo cakoyare farsamada t v-ga waxa uu ahaa injineer su-aad muxudiin iyo injineer cabaas xaaji sidoo kale idaacadda faad cabdigaas dhammaanteeda isku duuban intaan barnaamijka lamada ku kulmi doono tobanka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo